أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda soddon iyo shanaad ee suuratu lmaa-ida ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaaha alla ka cabsada oo inaad daacaadkiisa la timaadaan wuxuu idinka reebay ka hartaan ku dadaala wabtaguu doona oo jeriya dalba ilayhi allah subxaanahu wa tacaalaa yacni xaggiisa alwasiilata dhowaansho aada isaga xaggii u dhowaataan raadiya oo jeriya wajaahiduu jihaada fii sabiilihi jidkiisa dhexdiisa ku jihaada lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan markii lasoo sheegay aayaddii muxaarabada iyo cuquubaadkii adduunyada dadka muxaaribiinta oo alle iyo rasuul iyo la dagaalamay dhulka korkiisa fasaadka ku sameeyey markii uu rabbi subxaanahu watacaala ciqaabtooda adduunyo uu ka waramay iyo ciqaabtooda aakhiro labadaba laga waramay ayaa allah subxaanahu watacaala mu'miniintaba wuxuu farayaa inay alle ka cabsadaan wixii ilaahay ay ugu dhowaanayaanna inay doonaan oo ay ku dadaalaan oo ay jeriyaan waayo arrintaa iyadaa markay la imaadaan bay waxay uga badbaadayaan inay ku dhacaan muxaarabo iyo yacnii xiraabadii iyo waxyaabahaas nacam iyo ciqaabkii ka dhalanayay marka alla ka cabsiga ku dadaala la leeyahay haddaad allah ka cabsataan muxaarabo ma ku dhacaysaan inaad dhulkii fasaadisaan oo allay rasuul la dagaalantaan oo jid walba aada jidgooyo ku dhigtaan dadka ood maalkooda aada markaa ku bannaysanaysaan waxaasoo dhan marka yacnii shayga idinka badbaadinayo waxay tahay alla ka cabsi marka waasic diiniya oo alla ka cabsi a yeesha waayo macnaha yaa ayu marka munaasabada aayadihii hore iyo aayaddan calaaqada ka dhexaysa sidaas waayo muxaarabadan ciqaabta adag ilaahay ka waajibiyey waxaad uga badbaadaysaan inaad ilaahay dariiqiisa raacdaan oo aada rabbi u dhowaataan oo aada ugu dhowaataan acmaasha saalixaadka ilaahay raalligelinayso yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaaha alla ka cabsada wabtaguu dalba oo doona alwasiilata dhowaansho alwasiilata bimacnaa alqurbata dhowaanshada oo wasi alwasiila waa calaa wasni yacni waxaa weeyaan hiya alfaciilatu min qowli lqaa'ili tawasaltu ilaa fulaanin bikadaa hebel ayaan gaaray waxaana ku gaaray waxaa ee waxaas ay taqarabtu ilayhi marka wabtaguu ilayhi lwasiilata wabtaguu lqurbata dhowaansho doona waay oo raadiya ilayhi ilallaahi alla xaggiisa wax idiin dhoweynaya raadiya marka ilayhidan jaari majruurka alwasiilata waa lagu tacallujin karaa waana iska fiican tahay wabtaguuna waa lagu tacallujin karaa oo marka waxay noqonaya wabtaguu doona ilayhi ilallaahi alle xaggiisa u doona alwasiilata dhowaansho haddii alwasiilata lagu tacallujiyana wabtaguu doona alwasiilata dhowaansho ilayhi alle loo dhowaada xaggiisa doona maxaa marka ilaahay loogu dhowaadaa camal wanaagsan qaala alimaamu abu jacfar aabariyu wuxuu yihi abu jacfar aabari watlubuu doona alqurbata dhowaansho ilayhi alle loo dhowaado maxaa loogu dhowaanaa bilcamali bimaa yurdiihi wax ilaahay raalli gelinaya inaad ku camal fashaan ayb markaa waxaad kula raalli gelinayood ku camal fashaan ilaahay ugu dhowaada ayb alwasiila marka macnaheeda hadda aayaddan sidaasay ku tahay laba meelay qur-aanka uga timid meel waa meeshaan meelna waa fi suurati اlsraa ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabihim اlwasiilata ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaabah labadana qurbo ayaa laga wadaa sunnadana waxay uga soo aroortay nebiga sal l slam uu yihi haddii la adimo idaa samictum الnidaءa faquluu midla maa yaquulu اlmuؤdin haddii aada maqashaan mu-adinka oo addimayo wuxuu dhahayo kala dhaha uma salluu calaya ani igu salliya uma saluu lii alwasiilata ilaahay wasiilada ii su-aala waa darajo oo ku habboon yahay hal addoon waxaanan rajaynayaa inaan aniga noqdo addoonkaas marka waa markuu dhahayo qofku allahuma raba hadihi dacwati اtaama wasalaati اlqaa'ima aati muxamadan اlwasiilata wاlfadiila alwasiila marka macnaheedaas waxaa laga wadaa waa ismi calam ah oo lagu magacaabay darajo darajaadka jannada mid kamida magaceeda waay oo hal addoon keliya u habboon nebigoona noqona sala اllahu calayhi wasalam marka taas marka la macnaynayo alwasiilata alwasiilata unbaa lagu fasira lanna waa magac magacyaduna isma bedelaan marka la tarjumayo laakiin meeshaan markaan joogno alwasiilata waxaa loo jeedaa alqurbata dhowaansho labadaa marka aayadood iyo xadiidkaabaa ku soo arooray bacdi naas baa marka yacni jahlan jahli dartiis iyo qaab darro iyo faham la-aan iyo hawa raacitaanna kama marna iyay aayaddan waxay ugu soo deliishadaan waxay markaa yacnii ay ku magacaabayaan marka tawasulkay aayaddan usoo deliishadaan oo waxay yidhaahdaan wabtaguu ilayhi alwasiilata yacni waxaa laga wadaa bay leeyihiin wasiilada tawasul ilaahay in wax loogu dhowaado haddii xataa sidaa la yidhaahdo ilaahay wax loogu dhowaanayo maxay noqonayaan camal saalixa sida hadda abu jacfar uu fasirayo iyo qisadii ibnu cumar saddexdii nin marka ay roobka ka galeen meel buur ah ay kaga onkorteen oo dhagaxii uu kusoo dumay nin walbaa wuxuu alla ku bariyey camalkiisa kii uu islaha waa ugu waa kugu fiicnaa bacda towxiid waa kii ilaahay marka faraj u furay qofka saalixay nool ducadiisana iyadana nebigaaba la weydiisan jiray oo inta loo imaadaa waxaa la dhihi jiray halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcullaaha yuqiiunaa nebigana allaahuma aqihnaa allaahuma aqihnaa ayuu dhahayay tan saddexaadna waxay tahay asmaa'da alle iyo magacyada alle in ilaahay loogu dhowaado asmaa-ullaahi alxusnaa iyo sifaatka alle ee sarsareeya wixii intaa ka soo haray oo tawasul ah marka lama oga waayo nebigiina xaggiisii kama imaanin alla nama farin bidcay noqonaya marka nacam ile waxaani waa cibaado allay ii dhoweynayaan baad leedahay wax adiga aada ilaahay ku caabudaysidna iskama samey kartid waa inaad haysato yacni ilaahay iyo rasuulka xaggooda inaad fasax ka haysato waay marka aayaddan iyaga waxay u daliishadaan altawasulu bijaahi nabiyi sal l l slam nebiga jaahiisa in lagu tawasulo ducadiisii maaha yacni camal saalixa maaha ma ahan asmaa alle iyo magacyada alle tilmaamay alle maahan oo qofku marka yacni axaadiid kadib ana waa samaynayaanoo nebiga lagu been abuurtay oo ou nebigaa yidhi ay leeyihiin tawasaluu bijaahi fa ina jaahi cinda allaahi cadiim nebiga de jaahiisa waa weyn yahay ilaahay agtiisa waa sax muran kama taagna laakiin isagu ma dhihin xadiidkaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam inta loo yimaado markuu noolaayna bijaahika yaa rasuulallahi waxaas u rabnaa lama dhihi jirin markuu dhintayna iskaba daaba cumar waa kii marka yidhi allaahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiinaa wa inaa natawasalu ilayka bicami nebiyika nebigaagaan ku tawasuli jirnay waana waraabi jirtay say ugu tawasuli jireen noo duceeyay dhihi jireen lanna xadiidkii anasa fasiraayo ayb ay biducaa'i nebiyika ayaanu ku tawasulayna haddana waxaan ku tawasulaynaa maa nebigu markuu dhintay kadib uu sidaa dhaha cabaas oo nebiga adeerkiis ah cabaas marka waa duceeyey istaag duceey buu yidhi marka waa duceeyey cabaas radia allaahu canhu qolo kalena waxay uga sii gudbeen aayaddan macno kaloo kaba sii daranoo waxay yidhaahdeen istiqaaa bikayriillaahi baaba bannaanba tawasulka istiqaaaduna waa isku miday dheheen labadooduna isku mid ma aha waayo tawasulku qofka ilaahayba wax ka rabaa asbaab ayuu maraa laakiin oo u marayaa sababku marka wuxuu noqon karaa sabab sax ah sida kuwii aan sheegay wuxuu noqon karaa sabab aan sax ahayn oo aan nebiga xaggiisa ka imaanin ayuu noqon karaa laakiin istiqaafadu waa ka duwan tahay waa dalabul gawthi gargaar iyo gurmad xaaladda iyadoy kugu adag tahay inaad gargaar iyo gurmad aada dalabto waay haddii marka wax ilaahay maaha cid kale aynan awoodin aada ku qayliso ood cid kale ugu qayshatood nidaa aada samayso nidaagaas waxaa la yidhaha istiqaada waana midday ambiyada ilaahay ugu dhawaaqi jireen oo qur-aanka ka buuxo yaa rabbi yacni fii suurati alambiyaana waa ugu tegi doonaa wanuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi ulumaati an laa ilaaha illaa anta subxaanaka wzakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin iyo dhawaaqa noocaasoo xaalad adag markuu qofka ku jiro cid maqlaysaa asbaabtii lagu maqli lahaa iyo loogu gargaari lahaa aynan jirin allah keliya iska leh waayo nafci qeyb a baad raadinaysaa nafciga qeybkana ilaahay unbaa laga rajeeyaa xaggiisa subxaanahu wa tacaala haddaad keyrkiis u leexisood yaasa yaa fulaan aad tiraahdid fulaan mar hore dhintay ama yacnii haddaba aan ku maqli karin hadduu doono haba noolaadee aada u qayshato waxaasna aan kaa bixi karin ilaahay baad la sintay leanna ilaahay wuxuu leeyahay aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah meeshii marka qadiyad towxiida waayo taas ayay noqone laakiin qalad ka dhacay arrintaa iyo istiqaadadii iyo tawasulkii baa isku mid laga dhigay markaasaa waxaa la yidhi marka yacnii aayaadkan oo aan shaqaba ku lahayn baa marka yaa loo daliishaday iyo axaadiid aan nebiga ka ansixin idaa acyadkum alumuuru sida xadiidka nebiga looga been abuurtayo idaa acyadkum alumuuru facalaykum biasxaabi alqubuur hadday arrimaha idin noojiyaan ood ku dhibaatootaan ood qatar gashaan asxaabulqubuurka iska xaadiriyo aada waxyaabahaas marka waa kadib rasuulku ma dhihin sal l l slam asxaabtuna maynan aqoonin qabri ay aadaan dhibaato markay ku timaado ilaahay unbay u qeysho jireen subxaanahu watacaala waana towxiidka sidaas yacni sida uu yahay ayb marka dad baa marka dadkii ku qalday caamo fara badanna yacnii axaadiidtaas bay waxay u maleeyaan axaadiid saxiixa inay yihin marka inaynan axaadiid ahayn waa in la og ay ogaadaan looga digo waxyaabahaas oo dhan ayb ruuxulmacaanigana tafsiirkiisa aada buu ugu dheeraaday aayaddan masalo yacni istiqaasada iyo tawasulka in loo daliishaday buu sheegay aayaddan daliilkaasina uu daliil baatila yahay aada buu ugu dheeraaday meeshaana marka waa kaa ayb marka tawasulku isaga de masaladiisu shirki ma gaarayso haddii qofku bijaahi nebiya uu ku tawasulo shirki ma ahan laakiin bidcay noqonaya waayo maba sugnaanin laakiin istiqaata bikayrillaahi qofka yaa fulaan markuu leeyahay dhibaatadan iga saar ilma isii waa dhib qabaa ay tahay ilaahay buu la simay kaas waana shirki waxa uu ku dhacay ayb weliba shirkiga weyn uu ku dhacayo akbarkan haddii marka de jahligiisu uu yahay jahli loogu cudur daari karo oo qofkaasi marka isaga uunan ama wax baranin ama waxbaba aynan soo gaarin oo nin iska un xoolo raac iska ahoo kale uu iska yahay oo jaahila cibaadana ilaahay inuu leeyahay keliya uu qirsan yahay ma lagu gaalaysiinayo arrintaa waa la baraa marka hada yucallam waa in la baro xujada lagu dul istaajiyo waana arrin culimmadoo dhan ay ka sinaayeen ayb wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada jihaadkii maxaa isagana loogu munaasabeeyey meeshan muxaaribiinta ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa la dagaalo oo dadka dhibo sida keliya oo looga nabadgeli karaa waa jihaad haddii marka jihaad uu jiro awood ay jirto iyo shawko dadkaa marka yacnii jidadka iyo gelayo muslimka ku dhibaayo waa wixii markaa lagu qaban lahaa wey oo lagu qamci lahaa sidaasay marka culimadu ay leeyihin lianna biljihaadi yudfacu lmuxaaribuuna wاlmufsiduuna fi lardi kuwa dhulkaa leynaya marka hadday awood og yihiin waa ka leexanayaan fasaadka iyo ku dhiiran maayaan haddaynan awood ogeyn fasaad unbaa lagu jirayaa taana waa ka waaba ognahay lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan in aladiina kafaruu low ana lahum ma fi اlardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bih in aladiina kuwa kafaruu kufriyey low anna lahum hadduu u sugnaan lahaa iyaga maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal uu yahay dhammaantiis iyo wa midlahu waxa dhulka korkiisa ah oo kale macahu la jirkiisa xaal uu yahay uu la jiro kii hore liyaftaduu si ay isku furtaan bihi shaygaa ay iskugu furtaan min cadaabi yowmi اlqiyaamati maalinta qiyaamaha cadaabkeeda xaggeedana ay iskaga furtaan maa tuqubila lagama aqbaleen minhum iyaga xaggooda lagama aqbaleen oo laga yeeli maayo xataa hadday haystaan laga aqbali maayo sidaas walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinaya yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta xaggeeda inay ka baxaan ayay doonayaan oy rabaan wamaa hum mana ahan iyagu bikhaarijiina kuwii ka baxaya minhaa naarta xaggeeda kuwa ka baxaya ma aha walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun negi ah oo iyaga un daa'imo oo joogto ku ah ayaa marka kuwa ay leeyihiin markii alla uu tilmaamay qolooyinka marka muxaaribiinta haddana mu'miniintii taqwada la faray ayaa haddana gaaladii iyo kufaartii ma-aalkooda aakhiro iyo sida ay u qoomamoonayaan buu rabbi ka warramayaayo wuxuu leeyahay alla ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey low anna lahum hadda hadduu u sugnaan lahaa iyaga oy lahaa lahaayeen maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ah oo dhan hadday lahaan lahaayeen jamiican xaal ay uu yahay dhammaantiis iyo wa midlahu dhulka korkiisa waxa saaran oo kale hadduu u sugnaan lahaa macahu kaalla jirkiisana xaal ou ahaan lahaa yacnii dhulka waxa saaran dhulka waxa saaran hadduu u sugnaan lahaa iyo in la mid ah oo kale macahu xaal ay maciisa tahay la jirto liyaftaduu bihi likay yaftaduu bihi say iskaga iskugu furtaan say markaa yacnii ay iskugu furtaan min cadaabi yowmi اlqiyaamati qiyaamaha cadaabkeeda ay iskaga furtaan xaggiisa maa tuqubila lama aqbaleen minhum iyaga xaggooda lagama yeeleen marnaba lagama yeeleen suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay aayaddan oo kale walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo yuriiduuna waxay rabaan kuwa kufaarta ah an yakhrujuu inay baxaan min annaari naarta xaggeeda inay ka baxaan ayay rabaan sidaabay raboonayaan wamaa hum mana ahan iyagu bikhaarijiina kuwa ka baxaya minhaa naarta xaggeeda kuwa ka baxayana ma aha walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun negi ah aayaddan marka tafsiirka alimaam abu jacfar iطabari tafsiirkiisa wuxuu sanadkiisa ku wariyey yani aayaddan waxay ka mid tahay labada yani aayaddan yuriiduuna an yakhrujuuda aayaadka ay khawaarijtu u daliishato qof naarta galay inaan laga soo bixinaynin oo iyaga ma ogola qof naarta galay baa kasoo baxaya ma ogola waayo adduunyada marka la joogay waxay rumaysan yihiin ama iimaanku kulligiis ha wada joogo ama kulligiis ha maqnaado iimaan naaqisa ma qabaan ayaga ma aaminsana yacnii qofkaani aslul iimaankiisa hadduu joogo shay marka furuucdii iimaanka waajibka ah hadduu ka tago iimaankiisu waa naaqis naqsigaasna ilaahay hadduu doono waa ku ciqaabi karaa qiyaamaha markuu ku ciqaabana naarta waa ka soo bixinaa towxiidkuuna uga soo bixinaa uu markaa ku dhintay oo aslul iimaanka ahaa sidaas ayagu ma aaminsana ama ha wada joogo ama ha wada maqnaado waayo waxooda ilaahayna iimaanka hadde iyoma kelmadda wuxuu ku mihaalay geed alam tara kayfa daraba allaahu maalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa asal ee farac buu ilaahay u kala sheegay geedkuna haddii laga gooyo waaxihiisa iyo laamaha haddii laga jaro waa geed naaqis ah baa la dhahayaa ee geed ma yaalla ma la dhahayo meeshaas salka haddii laga jarana geednimadii waa ka baxayaa oo meeshii geed maba yaallaba marka aslul iimaankii waa joogi karaa waajibaadkiina waa maqnaa karaa wax ka mid a ayb marka iyaga aayaddan marka waxay u qaateen ama ay ka dhigteen daliil oo yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha naartay rabaan inay ka soo baxaan wixii naarta galay mana ka soo baxayaan weligood meeshaasay marka daliil ka dhigteen qur-aankan haysanaa iyo yay leeyihiin marka imaamu abari tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey bisanadihi ilaa cikrimata ana naafica alasraq naafic alasraq waa khawaarijta uu madax u ahaa zaariqada ninkii madaxda u ahaa ana naafica alasraq qaala libni cabaasin ibnu cabaasba wuxuu ku yidhi bal fiiris oo ula hadlaayo ibnu cabaas yaa acma albasar acma alqalbi tascumu ana qowman yakhrujuuna min annaar war midkan qalbiga ka indhaha la-ow midkan indhaha ka beelayow marka markii dambe ibnu cabaas waa indho beelay dabcan oo indhihii marka indho beelaa ku dhacay marka wuxuu leeyahay sidaad u indho beeshay indhahaaga u maqan yihiina qalbigaaga indhihiisiina u maqan yahay ee ilaahay soo ma dhahayo yacni sidee bay waxaad ku andacooneysaa dad baa naar ka soo baxayo ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa hum bikhaarijiina minha min annaar yani wamaa hum bikhaarijiina minhaa baa allana uu leeyahay adigana waa ka soo baxayaan baa leedahay mar walbaa ninka jaahilka ah wax badan maadaama uusan aqoonin wuxuu isu haystaa hal aayad ama laba aayadow darfo goosana markaasu wuxuu leeyahay annagu aayaa waa kana aayadahaanaan haynaa waxaanaan haynaa oo aayado ah waxaan aad adiga kala saarsaaraysood leedahay kan sidaan hadduu yahay waa saan hadday sidaan tahayna waa saan xaggeed ka keentay buu ku dhahaa dadka caamadana waxaa laga yaabaa marka aayadaha lagu dul akriyo inayba tafaasiil iyo wax fara badan aanayba ogeyn oo markaa lagu duufsadaa dhacdo ninkan hadda naafic alasraq ibnu cabaas oo taqaanaanoo albaxru la dhihi jiray walxabru xabru hadihi اlumma oo nebigu ugu duceeyey qur-aanka fahmkiisa uu leeyahay acmal qalbi wa acmal basiira ee acmal basari wa acmal qalbi buu leeyahay faqaala bnu cabaasin ibnu cabaas marka wuxuu ku yihi wayxaka iqra' maa fowqahaa aayadda ka koraysa akri buu yihi haadihi lilkufaar aayaddan gaaladay ka warramay waxa aan naarta ka soo baxaynin waa gaaladuu ilaahay yidhi qof mu'mina ma ka soo baxayo miyaa ku taalla qur-aanka uu sheegana marka aayadda maxay leedahay ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi lardi jamiica ee sidoo kale saxiixu muslimka iyadana waxaa ku sugan min xadiidi jaabir yaziid alfaqiir taabici la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi khawaarijtan ku ta'asuray madhabkooda mar mararka ka mida iyagaan raacay waxaan aaminsanaa buu yidhi qof naar galay inuusan soo baxaynin naarta aan laga soo saaraynin markaasaan waxaan arkay buu yidhi jaabir bnu cabdillaahi oo dad u wacdinaya oo dad naa xadiidkii shafaacada iyo ka sheekeynayo markaasaan waxaan idhi buu yidhi war aan dadkan kale aanba la yaabna maba xumee odaygan weyn oo asxaabta nebiga ka mida waa maxay wuxuu ku hadlaaya maanta markaasu wuxuu ku yidhi jaabir da xertiisii baa damceen marka inay ku boodaan u kaadiyey buu yidhi dhaaf markaasuu wuxuu yidhi aayaddan uu akhriyey yaziid alfaqiir markaasuu jaabir wuxuu ku yidhi aayadda ka horeysa akhri sida ibnu cabaas oo kale ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi lardi jamiica ibnu kaiirna waa qora aarkaxadiidkaas markuu sidii ku akriyey yaa ninkii marka wax ka fuqeen shubha ka fuqday ilaa waxuma fiirsanin wax badane aayadda ka horeyso in aladiina kafaruu low ana lahum akri ayuu yidhi haadihi lilkufaar gaaladaa tan aayaddan ay ka warramay buu yidhi qur-aanka ma akhrisaa buu ku yidhi markaasuu yidhi haah waa akhriyey ma akhrisay buu yidhi qowluhu tacaalaa casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuudan haah buu yidhi ma taqaanaa buu yidhi maqaamkaas ila qur-aanku fasirou rabaa ma ogtahay naam maqaam oo maxmuud ah baa lagu maqaamkaas ma taqaanaa markaasuu adii axaadiidti xadiidkii shafaacada uu jaabir ninkii ku akriyey maalinkaasaa marka ra'yigaas ugu dambeysay ayb marka mar walba marka qofka jaahilka waxaa lagu diraa qofkii wax ka faa'iidi lahaa haddii marka qofkii wax ka faa'iideysan lahaa lagu diro qofkaa weligiis wax ma fahmayo baadidaasuu ku jiraa walidaalika kooxahan qaabka daran oo dhan waa kala dagaalamaan dadkooda inay dhegaystaan dadka cilmiga leh kaas ha dhegaysanin ha maqlin waxba ha ka dhegaysanin keliya un aniga ii xirxirnaaw yay yay noqonaysaa mararka qaarna waxay wax u fahamsiiyaan si qaldanoo waxay leeyihiin marka axaadi aayadahan iyo saxaabadan aahaartooda in la sheego waxay leeyihiin dadka baatilka ku socdaad difaacaysaa buu ku dhahayaa adiga maya sidaas maaha shirkigana waa ka dignaa kufriga waa ka digaynaa ma yacni caaqibo xumadiisa iyo cidda ku sifowdo iyo siday tahay waa sheegaynaa ciddii xadgudubto dadaan gaalo ahayn gaalo u aragtana haddii la yidhaahdo war dadkan aada gaalaysiinaysaan gardaraad ku gaalaysiinaysaan macnaheedu maahan in gaalnimada la la daboolayo la la qarqarinayo ma aha marka ugu horeysaba wuxuu ku leeyahay dadkani adduunyo lama socdaan waxay sameynayaan dadku fasaadka dadka haysto iyo heerka ay marayaan wadaadkan ma oga miyaa uu ku leeyahay fasaadkana marka ummadda waa laga waa laga waaniyaa fasaadkaas ummadda ay ku jirto wax aan ahayn oo kasii weyn inaad ummadda ku dulmisana waa lagaa celinaa laba fasaad waay ummadda muslimkaa in la gaalaysiiyo mujtamaca yacni gaalo loo arko waa dalaal cad waaye waxayna u baahan tahay in laga digo isla markaasna asbaabaha shirkiga iyo kufriga waxa keenana dadka waa laga waa waa looga digayaa labadaba waayo shaydaanku laba waxyaabood ayuu dadka ka soo galaa alifraadu waltafriid qofkii uu ka dareemo dheerayn inuu qabo iyo dadaal badan iyo nashaad uu ka arkana xadkiibuu ka tallaabina kan uu ka arko xoogaa inuu yahay caajisna ee wuxuu leeyahay diintu dhib male wax walba dhibaato male shirki iyo kufri iyo ilaahay xukunkiisoo laysku xukumo iyo wax dhib weyn maahan haddii laga tago iyo waxaasuu ka dhaadhicina labadaba ma ogolin waxaan la dagaalamayna labadaas waay nacam oo yacni tawxiidkiina marka yacni inuu muuqdo uu taagnaado dadka la baro ee dadku marka aynan yacni ummad muslimiin ahoo islaamka uu ka muuqdana in laga ictiqaadiyo waa gaalo iyadana waa dhib kale iyo dalaal kale way labadaas marka marba markaad mid ka hadlayso qolada kale kugu soo duufaysa marka nacam marka shirki iyo laga hadlo qolaa waxay ku leedahay maya dadka adiga gaalaysiinin aday waxay kaa dhigayaan qof wax gaalaysiinayo markaad gaalaysiinta iyo ka hadashana wuxuu ku leeyahy mushrikiintaa difaaci nacam taas marka weligeed wixii asxaabta lagu haayey waaye taabiciintaa lagu haayey wax marka la yaqaano waay qolo walba ee xadgudubto markaad xadgudubkeeda ka hadasho qolo kaleay kugu kugu tuuraysaa hadda khawaarijaan ka sheekaynaynaa waxaa lagu leeyahay markaad khawaarij ka sheekaysa murji'a tahaa lagu leeyahay cabdullaahi ibnulmubaarak baa waxaa la yidhi isagoo ka hadlaayo dadka dunuubta kabaa'irta ku dhaco in naarta laga soo saarayo ayaa wuxuu ayaa waxaa lagu yidhi calaa kibari sinni sirta murji'an cabdullaahi ibnulmubaarag oo adoo da-daan jira ma haddaad murji noqotay ninka dhahayad waa bidco kalo waa khaariji dhinac kalo u batay wixii toosiyaba inay qaldan yihiin ayuu u haystaa markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibnulmubaarak almurji'atu laa taqbalunii murji'ada aniga maba i aqbalayaanu yidhi ayaganba i rabin waayo anigu waxaan leeyahay uu yidhi xasanaadkeenna waa u cabsanaa waxaa la iga aqbalay kuma dhaco ayaguna waxay leeyihin xasanaadkeeno dhan waa maqbuula waa nalaga aqbalay iimaankii waa ziyaadaa waa nuqsaamaa ayuu leeyahay see marka murjiadii ii aqbalaysaa buu leeyahay marka waxyaabahaas waxyaaba dheg in loo dhiga mudan maaha yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu inay ka baxaan mina naari naarta xaggeeda inay ka baxaan wamaa hum mana ahaanin iyagu bikhaarijiina kuwa ka baxaya minhaa naarta xaggeeda walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimu negi ah oo iyaga markaa ku dul nagaanaya wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaءan bima kasabaa nakaala min allah wasaariqu wafii maa yutlaa calaykum waxaa korkiina lagu aqrinayo dhexdiisa waxaa ah xukmu saariqi saariqa xugunkiisa iyo wasaariqati haweeneyda waxhaday xugunkeeda ee haddaba marka faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda gooya maxaad u goynaysaana jazaa-an liajli jazaa-in abaalmarin darteed bimaa kiina lagu abaalmariyo kasabaa ay kasbadeen nakaalan liajli nakaalin bajin iyo cabsigelin iyo yacni cuquubeyn darteed taa oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alle casiizun allah addoommadiisa ka adag waay xakiimun falsan marka wasaariqu wasaariqatu icraab ahaan marka faqdacuuda fa-daa jumladaas ay ku jirto ma iyo dalabkaa laftiisa oo amarkaas iyo ma noqonayaan khabar ma dhacayo siiba weyhi sida uu aada u tilmaamay macnuhu marka wasaariqu wasaariqatu waxaa weeyaan marka mubtada oo khabar loo soo qadarayo ay wafii maa yutlaa calaykum xukmu saariqi wasaariqati waxaa la idinku dul aqrinaya waxaa ka mida tuugga iyo naagta waxaday xugunkooda ka mida waxyaabaha laydinku dul aqrinayo taasaa yacni ku dhex jirto sidaasoo kale marka noqonaysaa ayb wa fii maa yutlaa waxaa la akrinayo calaykum korkiina lagu akrinayo dhexdiisa xukmu saariqi saariqa xukunkiisa waay yaa ka mida oo taa yacni ku dhex jiro waxaa laydinku akrinaya waxaa ku dhex jiro oo ka mid ah xukmu saariqi tuugga xukunkiisa iyo wasaariqatu iyo wasaariqati haweeneyda waxadday xukunkeeda ee faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda gooya ee qiraa'ada ibnu mascuud waxay leedahay faqdacuu aymaanahumaa qira'a shaadda waay laakiin tafsiir waa gashaa sida xadiid axaad oo kale ayay u dhigantaa tafsiir waa waa gashaa marka meesha la gooynaayo waa halkee marka waa midigta bidixda maaha marka ugu horeyso waxdo midigta waay waxa la jarayo faqdacuu aydiyahumaa qiraa'ada ibnu mascuud aymaanahumaa ee sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalam wax badan bay xukunkan kasii bayaanisay oo meesha la gooynaayo ilaa iyo meeshaa curcurka ah marka yacni calaacashaas halkay ku dhammaataa laga gooynayaan ayb oo ilaa iyo gacan marka la yidhaha ilaa iyo garabka gacan waa iska gacan laakiin ilaa garabka la jari maayo ilaa halkaasuu nebigu jaray sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo iyadana sidoo kale sunnadu ay sii tilmaantay qofku marka uu waxado ee gacanta laga jaraayo qadar ma jiraa haddii uu qadarkaas gaaro keliya uun gacanta laga jaraayo haddii uu ka yaraadana aan laga jaraynin waxa uu xaday akharu ahlilcilmi waxay qabaan in nisaab ay leedahay xatooyada sariqadu inay leedahay nisaab nisaabu sariqana waxaa loo badan yahay inuu yahay rubcu diinaar diinaar marka afar loo qaybiy qeybtiisa marka rubcu diinaar wuxuu la eg yahay hal garaam oo dahab ah waa hal dhibic eber lix jajabyaraa gadaalka raacayo aduu marka hal garaam wax ka badan haddii uu xado oo dahab ah ama qiimihiisa shayga uu xadaa la qiimeynaa hadduu garaam dahab ah ku qiimi noqdo waa loo goynayaa gacanta marka gacantii ayaa looga jaraa sidaasaana marka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo ay ku tageen a'imadana waa u badan tahay xadiidna waa ku soo arooray xadiid caaisha radia allahu canha alqaطcu fii rubci dinaarin fasaacidaa cuhmaan waxaa dhacday inuu nin liin ou xaday ayuu ayaa la qiimeeyey qadarkeedii wuxuu la ekaaday saddex dirham sarifka saddex dirhamna rubcu diinaaray maalintaas la ekayd waa u gooyey gacanta marka nacam naxariis lama dhaho marka xuduudda alleh in la cadilo naxariis ma noqonayso bal iyaday naxariista ku jirtaa dadka ayaguna dhahaya diinta ilaahay ka mid maaha in gacmaha layska gooyo iyo tuug in gacan laga gooyo diinta ka mid maahan iyo ayagoo isdhahaayo ummado kale raalli geliya iyaguna waa diintayba inkirayaan banaan qofku marka waxaa la rabaa diinka alla waa ka mid yahay xukunkan aayaddii waa tanaa waana aaminsannahay nin walbaana qolo walbaa qaanuunkeeda dadka lama tashato shareeco waay midaan alla nagu farad yeela waana aaminsannahay meeshaa marka shubhana weligeed waa lagu haayey arrintaas oo nin faylasuuf ahaayo abulcalaa'i almacari la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi isagoo marka waxyaabaha ka hadlayo ayaa wuxuu tilmaamay meeshaas marka wuxuu sameeyey gacan wuxuu istishkaal buu keenay oo wuxuu yidhi gacan diyadeedu ay tahay nisfu diye ay tahay konton halaadoo geela ama shan boqoloo diinaar gacan markaa yacnii xadkeedu ou intaas dhan diyadeedu intaa dhan tahay maxaa loogu jaray gacanta rubcu diinaar oo markaa intuu markaa waxyaabahaasoo marka ninkaa uu sheegay oo wuxuu yidhi yadun wudiyat bikhamsi mi-iini casjadin maa baaluhaa quطicat fii rubci dinaarin gacan lagu diyeeyey oo diyo yacni diyo loo looga bixiyey rubcu di yacni shan boqol oo diinaar gacan lagu guday maa baaluhaa quطicat fii rubci dinaarin maxaa xaalkeedu yahay maxay ku dhacday yacni rubcu diinaar in gacanta marka loo gooyey saasuu ku gebiyey markaasuu wuxuu yidhi tanaaqudun maa lanaa ila maa lanaa ila sukuutu lahu wa an nacuuda bimowlaana min annaari waxaas wax iska hor imaanayo waayuu yidhi inaan aamusno maahane afka gacanta saarno xal kale ma lahanuu yidhi inaan iska aamusno maahane ilaahayna naar aan ka magan galno ninkaa bal fiiri diintiibuu tanaaqud u nisbaynaa wuxuu leeyahy gacantan markii la jinaayo lagu gardaroodo shan boqol oo diinaar u rubcu diinaarna ha loo gooyaa la leeyahay waxaas wax iska hor imaanaya waa ay kula ahaan markaasaa qaadi cabdulwahaab almaliki ayaa u jawaabay oo markaa wuxuu ku yidhi lamaa kaanat amiinatan kaanat hamiinatan walamaa khaanat haanat wuxuu yidhi markay gacanta ammaano ay lahayd qaaliyay ahayd gacan aan gardarro samaynin haddaad ku xadgudubto qaali wey gacantu markay khiyaano iyo qaadqaad gashayna waa dullowday shaygu marna qiimo waa yeelo karaa marna waa qiimo dhici karaa caqliga ma diidaya taas ayb soo ma fahmi sidaasaa marka yacni ishkaalaadka noocan oo kalea marka waa jiri jireen iyadana marka weligoodna culimadu marka waa ka jawaabi jireen oo malaaxidada waa u jawaabi jireen ayb rubcu diinaarkaas baa marka nisaab u ah taas waa baxhi ama mas'alo mas'alada labaad sariqo lafteeda maxaa noqonayo gacan gacangooynta shuruud kale ma leedahay haa shardiga kale wuxuu yahay waxaan la xaday waa in laga xado xirsulmithli shaygan oo kale meel la dhigto oo lagu ilaashado qofka inuu intuu u dhaco uu ka soo xado si iyadoon la arkaynin xirsulmithli inuu ka qaato marka xirsulmithligu waa kala duwan yahay dahabka meelaa la dhigtaa lacagaha badan ee doolarka meelaa la dhigtaa dharka meelaa la dhigtaa maacuunta meel la dhigtaa jirto de maacuun iyo dahab isku meel laguma asturo shay walbaa marka isagoo kale meeshii lagu ilaalinayey hadduu qofka u tago oo wax ka qaato gacangooyntu markaas imaanee rubcu diinaarna ou la ekaado qaar baa marka waxay yidhaahdaan sariqadu marka sidoo kale waa waa inuu markaa khufyatan iyadoon la arkaynin oo wax u xado haddii marka la arkaayo boob oo wax ku qaadanayo hub oo wax ku dhacayo waa soo waa ka soo hadalno aayatulxiraabaa ka hadashay haddii ou dafo alaabtii qofka isagoo soo jeeda u ka dafay waana ka cararay mukhtalisaa la yidhaahdaa waa boobay oo u bililiqaystay xoogaa intuu siray uu yidhi keen lacag shirkadan shirkad weynaan aniga mas-uul u ahay oo sidaanay ka dhacday halkaan intuu wax iskaga dhigay kaarar iyo tustusay ayuu lacagtii marka ninkii waa dhiibtay lacagtii u ka marsaday marka kuwaas marka gacangoyn ayagu ma laha waxooda waa khiyaano oo xadiid baa wuxuu leeyahay laysa calaa khaa'inin walaa muntahibin walaa mukhtalisin qacun khaa'in iyo mid wax boobay iyo mid wax dafay gacangoyn ma laha waayo tuugnimadu iyada waa khufyatan qofka inuu wax u qaato oo u xado xirsulmithli markaan leenahayna waxaa baxaayo alaab bannaanka lagu dayacay hadduu iska qaato gacan loo goyn maayan alaabta haddaad aduu bannaanka iska dhigatay ama meel ummaddii dhan arkayso alaabtaasoo kale marka waa xafidtayba haddaan la dhehaynin qofku haddii uu qaato qadci iyo gacangoyn ma yeelanayso ayb haddii marka uu waxado sidoo kale gacanta midigaa la jaraa mar labaad haddii uu xadana in badanoo ahlucilmiga imaamu shaafici ka mid yahay lugta bidixdaa la jaraa haddii uu mar saddexaad xadana gacanta bidix baa la jaraa mar afaraad haddii uu xadana lugta midig mar shanaad haddii uu xado bacdi alaxaadiid waxay leedahay hala dilo faqtuluuhu dila qaar baa sidaa dhahay nin baa loo keenay nebiga sal ll slam markaasuu yidhi waxbuu soo xaday baa layidhi waa ku caddaatay hala dilo yidhi rasuul alla wax unbuu xaday baa layidhi haye gacanta ka gooya buu yidhi waa laga jaray mar labaaduu xaday sidoo kale mar saddexaad baa la jaray mar afaraad markii shanaad marka dila buu yidhi markaabay saxaabadu marka waxay yidhahdeen nebiga isagaa naga ogaayey ile ninkan wixii wuxuu ahaa yaa laga yaabaa waxii nebiga in lagu ogeysiiyey sal l slam ee meeshaasay marka ka qaateen in marka dambe la dilo waxa loo dilaya marka xad miyaa mase waa tacziir waa tacziir maxaana loo dilaa lifasaadihi fi lardi fasaadka oo dhulka korkiisa uu ku haayo dartiisa bacdi ahlilcilmi in badanoo culimadana waxay leeyihin la dili maayo xabsi unbaa la gelinaa xabsi daa'im ilaa uu meeshiisa uun iskaga dhinto rootigiisa iyana waa la siinayaa markaas dee inuu yacni ilaa meeshaa un dadkaa laga laga xiraa ilaa ninkan haddii dadka lagu soo daayay dhibaato u keenayaan tuugnimadu ceeb waayo wax ceeb ah mushkilo ummadda ku ah waay haddii laakiin loo la yidhaahdo gacanta haddii la layska gooyo ummadda dhanaaba gacanta laga jaraayo ee ummadda dhan miyadaa tuuga ah haddii ummadda oo dhan ay tuuga noqotana say u wada noolaa karaan dadka noocaas oo kale iyada lafteedaaba dhibaato kale sidoo kale waaa meelahaasa marka waxaa laga baxdiyaa sariqada iyo waxyaabaha tu yani ku tacalluqo xanaabilada jaxdulcaariya caariyada hadduu qofka inkiro intuu qofka wax ka tabalcaaraysto uu inkiro uu kas u inkiro waa la yiraahdaa iyada lafteeda gacan goynay leedahay laakiin uma badno culimada taas ayb muxuu ku sugnaanaa marka xadkan oo gacan gooynta waxay ku sugnaanaya qofku inuu qirto haddii uu qirto isagoo aan markaas de xadulikraah aan la gaarsiinin hadduu qirto ama laba nin oo markhaati oo cuduul ah baa ku markhaati furtay xadku waa sugnaanaa bil iqraari ama laba shaahid oo rag ah ayuu ku sugnaanaa haddii uu keeno hal nin iyo laba naag ka waran nin iyo laba naag markhaati ah baa la keenay gacan goyntii waa dhacaysaa maalka lagu sheeganaya laakiin waa laga rabaa waxaa la leeyahay waxaan aad waa hadday lagu leeyahay iska bixi lianna haweenka markhaatidoodu xuduud ma ku fulayso laakiin amwaasha waa ka markhaati kici karaan wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa marka xaqullaahi waa waa dhacaa ilaa xaqullaahi laba ninuu rabaa markhaati inay ka noqoto laakiin xaqii maalka ma dhacaayo qofka inuu gudaa laga rabaa laba nin baa ku markhaati furtay gacantii waa laga gooyey maalkii ka waran ma lagu leeyahay gacantii laga goo maalkii lagu sheegtay akharu ahlilcilmi waa soo celinaa bay leeyihiin waayo maalku wada xaq ilaahay waxa waaye xaq bani aadam waay xaqii bani aadamkana iskama haysan karo qofka waa jiraan marka culimo dhahayso wax dambe loo raacan maayo mar haddii gacantiisiiba ay dhaaftay laakiin marka waxaa xoog badan maalkiina waa soo laga soo celinaa ama inuu mag dhabaa laga rabaa gacantaanna markaa de xaqullaahi baa marka ku tacalluqay sidaas ayay u go-day meesha nisaabka a qaar baanba kala qaadaynin wax yar iyo wax badan hadduu xado gacanta waa la jaraa ayay dhahayaan xadiid waxayna qabsanayaan lacana allaahu saariqa yasriqu lbaydata fatuqdacu yaduhu tuugga allah lacnado ukunou xadayaa gacantiisaa la jaraa ukunna ma dhamay dheheen rubcu diinaar culimada marka nisaabka shardinayso xadiidka caa-ishana sida uu tilmaamay waxay ku jamciyeen labada xadiid waxay yidhaahdeen xadiidkan waxay ku jamciyeen marka xadiidkan iyo kaas lacana allaahu saariqa yasriqu lbaydata yacnii tuugnimadow ku barana ukuntaas in gacanta looga goynayo maahane marka dambe wuxuu gaari doonaa inuu wax weyn xado oo gacanta laga jaro tuugnimadana de taataabashada iyo waxyaabahaasaa lagu bartaaba waxyaabahaasa markaas xaddu sariqada iyo marka laga hadlayo adu mabaaxiftaas iyo meelaha ayaa laga baxfiyaa faqdacuu gooya yacnii gooya eydiyahumaa gacmahooda gooya jazaa-an liajli jazaa-in abaalmarin darteed u gooya bimaa kasabaa bimaa lagu abaalmariyo kii sababkii lagu abaalmariyo kasabaa ay shaqaysteen oy kasbadeen wixii ay kasbadeen markaa in lagu abaalmariyo nakaalan liajli nakaalin labadaba mafcuulu liajlihi baa laga dhiga yacni cuquubatan liajli cuquubatin ciqaabitaan dartiis ciqaabta oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alle casiizun alla addoommadiisa ka adag waaye xakiimun oo falsan haddii marka uu wacdo waxa uu maalka uu xadana waxaa shardi ah waa inaysan shubha isaga ugu sugnayn hadday shubha ugu sugan tahay gacantii loo jari maayo shubhadu maxay noqon kartaa maalan addoon waaye sayidkiisii uu ka qaatay maalka oo maal uu ka xaday waa wiilkii aabbihiis maalkiisiibuu xaday oo yacnii shubha ugu suganoo maalka wuxuu isdhihi karaa aabbaha maalkiisa cid kaa xigta male adaa iska leh hadduu dhintaba soo adig ma qaadan lahayn oo kori hoos ma dhaxli lahayn shubha waaye waxyaabahaas gacanta loo goyn maayo waxyaabahaas sidaas oo kale shirko waaye labadooda laba ninoo shirko ah waaye ninkii kale wixiisii wax ka midoo xaday oo shirkada uu kula ahaa hadda khaa-in waayo waa loo qabsanaa laakiin gacan goyn ma jirayso waayo maalkaana shubha ugu sugan tahay waxyaabahaas oo dhan marka way ka bixiyaan ahlu cilmiga ayb faman taaba min bacdi dulmihi waaslaxa faman qofkii taaba soo noqdo oo towbad keeno min bacdi dulmihi dulmigiisii nafsadiisii ou dulmiyey ka gadaale ama min bacdi dulmihi dulmigii ou falay isaga oo maalkii yacni dadkii maalkii uu ku xaday wa aslaxa hagaajiyey fa in allaha alle yatuubu wuu ka towbad aqbalaya calayhi korkiisa in allaha alle gafuurun alla dembi dhaafid badan way raxiimun naxariis badan marka faman taaba min bacdi dulmihi dulmiga marka isaga dulmiga ou falay waa maxay keyrkiis ou maalka ka xaday faman qofkii taaba soo noqdo min bacdi dulmihi dulmigiisa ka gadaale qofkii soo noqdo oo ilaahay u towbad keenay wa aslaxa hagaajiyey fa in allaha alle yatuubu waa kusoo noqonayaa allana calayhi korkiisau kusoo noqonayaa bilcafwi wasafxi buu ugu soo noqonayaa in allaha alle gafuurun alla dembi dhaafid badan waay raxiimu naxariis badan fain allaha yatuubu calayhi fimaa beynahu wa beynahu waa xaqi alle iyo addoonkaas ka dhexeeyey ilaahay waa dhaafayaa fa amaa amwaalu nnaasi laakiin dadka maalkooda falaa budda min raddihaa ilayhim waa in loo celiya laa budda in loo celiyo in iyaga markaa dadkii lagu celiyo ow bad yacnii ow bedelihaa cinda aljumhuur ama bedelkeeda in loo celiyo haddaad maalkii adiga uu kugu tegayood cuntay waa laba nooc ayuu noqonaa mithli iyo mutaqawam mutaqawim mid qiimays maayo iyo mid mithli ah mithli marka waxaa la yidhaha maa xasarahu keylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi sidaasaa yacni madhabta shaaficiyada ay ku qeexaan shaygan ou qaatay hadduu yahay wax la cabiri karo la beegi karo ou yahay tilmaantiisana la dabdin karo kii oo kale laga rabaa mithli baa kaas la yidhaha mutaqawimna waxaa la yidhaha beegna male cabirna male kii oo kale inaad keento ama waa ka badan ama ka yar baad keenaysaa kii oo kale mak lama keeni karo wixii sidaasoo kale waxaa laleeyahay qiimaha loo bedelo qiimihiisii oo kale marka ha gudo oo ama lacaga ama wixii markaas qiimo u noqon karo ayb marka faman taaba min bacdi dulmihi wa aslaxa fa in allaha yatuubu calayhi waa beynahu wa beyna rabbihi wixii ah amaa beynahu wa beyna alcibaad inuu soo celiyo waayo waxaas oo aakhiro uunan la tegin marka xiraabada iyo tuugnimada xadkeeda kulli isku wada keen maxaa shareecadu ay cuquubadan adag uga keentayna maqaasiday ilaalinaya shareecadu maqaasida ay ilaalinaysana waxay tahay waxay ilaalinaysaa daruuraadka shan ah waxaa ka mid a daruuraadka shantaa marka al amwaal shareecadu maqaasideeda iyo ahdaafteeda waxaa ka mid a inay dadka u ilaaliso maalkooda waa in maalka dadka la ilaaliyo marka kii dhacayeyna waa laga ilaalinaa xoogga ku qaadanayey kii khiyaanada kii ku qaadanayey tabaysiga iyo xeeladaysiga iyo yacni inuu usoo dhuunto iyana waa laga ilaahay cuquubadiisa waa tanaa tuugnimadii khaa-inka iyo waxyaabaha isaguna tacsiir iyo cuquubaad aan markaa qadarnayn ayuu isagu kuwaas ay leeyihiin hadafku marka waxay tahay sharcigu diinkana waa ilaaliyaa naftana waa ilaaliyaa maalkana wuu ilaaliyaa nasabkana waa ilaaliyaa caqligana waa ilaaliyaa intaas marka shareeco kastana waa ilaali jirtay intaas alam taclam ana allaha lahu mulku samaawaati waalardi alam taclam miyaadan ogaa miyaadan ogeyn miyaadan ogaanin ana allaha alle lahu isaga un inuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda ciraryaalo mulkigiisa maamulkiisa iyo waalardi dhulka maamulkiisa yucadibu alla waa cadaabaya manbau cadaaba yashaa-u ou doonayo wayakfiru waa dhaafayaa limanbuu u dhaafayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiis qadiirun qaadirun midkaa awoodo waay alle yani miyaadan ogaanin waaba ogaatay waay manaa siiqadaan oo kale waa soo marnay yaa ayuha rasuulu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaaluu aamanaa aayaddan iyadana de sababu nusuul bay lahaydoo ay kusoo degtay sababu nusuulkeeduna wuxuu ahaa nin iyo naag reer khaybar ah oo yahuudi khaybar ayaa iska sinaystay labadooduna nikaax bay soo mareen xadkooduna wuxuu ahaa rajmi iyo in dhagax lagu dilo towreedkooda sida ku taallay yahuudi marka waxay naceen rajmi inay ay ku sameeyaan laba qofoo sharaf ayaga agtooda ka leh labadan qofoo dadka yacni sharafta leh ah miyaad sidaan yeelaysaan oo dhagax ku dilaysaan bay naceen arrintaa markaasay waxay yidhaahdeen ina hada arajula aladii biyahrib ninkan madiine joogo laysa fii kitaabihi rajmu kitaabkiisa rajmi ma lahan walaakinahu darbu darbi unbaa ku jira oo garaacis baa ku jirtee fa arsiluu ilaa ikhwaanikum min bani quraydata walaalihiin reer bani qurayda dira kuwan waa banu nadiir ayagan ama yacni qoladii kale banu qaynuqaac banu nadiir waa marka walaalihiin banu quraydo dirsada oo fa inahum jiiraanuhu ayagaa ku dambeeyo hadda oo madiino degane oo deriskiisa ahe kuwaa marka yacni dira falyas'aluuhu can daalika arrinkaa marka yacnii fa inahum jiiraanuhu wa sulxun waa deriskiisa heshiisna waa leeyihiine soo hasoo falyas'aluuhu can daalika ha soo su-aalaan fabacasuu rahdan minhu dad bay soo direen marka waa in ayb markaasay waxay yidhaahdeen wain amarakum fain amarakum hafabacahuu rahdan minhum dad bay soo direen mustakfiina ayagoo isqarinayaan waxayna ku yidhaahdeen saluu muxameda can izaniyeyni idaa idaa uxsinaa maa xaduhumaa labada zaani hadday muxsan noqdaan xadkoodu muxuu yahay ama idaa axsanaa maa xaduhumaa xadkoodu waa maxay ciqaabtooda fain amarakum biljaldi hadduu idin faro jeedal faaqbaluu aqbala minhu ka aqbala wain amarakum birajmi hadduu idin amro dhagax in lagu dilana faxdaruuhu iska ilaaliya walaa taqbaluu minhu hana ka aqbalinina yani ayagii baa marka wax su-aal bay leeyihin hadduu saa idin dhahna yeela hadduu saa idin dhahna ha yeelinina ayb waarsiluu waarsaluu macahum zaaniyeyni labadiina waa ku dareen faqadima arahdu dadkii baa soo galeen xataa nazaluu calaa bani quraydatay kusoo degeen iyo wanadiir haa faqaaluu lahum waxay ku yidhaahdeen marka banuu qaynuqaac inay ahaayeena marka muuqanayso faqaaluu lahum waxay ku yidhaahdeen inakum jiiraanun jiiraanu hada arajul ninkaanaad deris la tihiin wa macahu fii beladihi beledkiisana waa la joogtaan waqad xadaa fiina xadaun ayaa dhacdaa nagu dhacday ayb fulaanu wa fulaana qad fajaraa hebel iyo heblaayo waa zinaysteen waqad axsanaa muxsaniinna way noqdeen oo dad nikaax soo maray fa nuxibu an tas'aluu lanaa muxamedan inaad noo su-aashaan can qadaa'ihi fiihi bal isaga wuxuu ku xukumi lahaa faqaalat lahum quraydatu wannadiir waxay ku dhaheen idan wallaahi yaamurukum bimaa takrahuun waxa aada dhibsanaysaan ood nacaysaan buu idin fari doonaa uma indalaqa qowmun dad baa tegay minhum kacbu bnu lashraf wa kacbu bnu asad wa sacyatu bnu camrin wa malik bnu sayf wa kinaanatu bnu abilxuqayq wagayruhum ilaa rasuulillahi bay u tageen sal l slam faqaaluu waxay yidhahdeen yaa muxamed akhbirnaa can izaaniy wazaaniyati nooga waran idaa axsanaa maa xaduhumaa fii kitaabika ciqaabtoodu waa maxay kitaabkaaga dhexdiisa faqaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi nabiga hal tardowna biqadaa'i aniga qadayga raalli maku tihiin xukunkayga qaaluu nacan bay dheheen fanasla jibriilu calayhi salaam birajmi buu la soo degay rajmigii faakbarahum bidalika waa u sheegay fa abow an yaakhuduu bihi inay ka qaataan waa diideen jibriil baa marka wuxuu ku yidhi ijcal baynaka wa baynahum ibnu suuriya wawasafahu lahu jibriil baa marka wuxuu ku yidhi ninka ibnu suuriya oo nin caalimoo ayagu ay ka dambeeyeen ah ninkaa noo keeno aan ku kala baxna dheh oo adiga iyo iyaga ninkii naas aada caalimka u taqaanaan bal isna hala weydiiyo dhaha dheh faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam hal tacrifuuna shaaban amrada acwara yaskunu fadak ma taqaanaan buu yihi nin dhallinyaro ah oo ila oo fadak degan yuqaalu lahu ibnu suuriya qaaluu nacam haa qaala faayu rajulin huwa fiikum bal ninkaas suu idinka yahay dhexdiina ka warrama faqaaluu huwa acdamu yahuudiyin baqiya calaa wajhi اlardi bima anzala allahu subxaanahu watacaala lى muسى عalayhi الsلاam fi الtowraati aclamu yahuudiyin waay yahuudi midka ugu cilmi badan dhulka korkiisa joogoo yaqaano wixii muuse lagu soo dejiyey qaala faarsiluu ilayhi ucidira fafacaluu faataahu waa u yimid faqaala lahu الnabiyu sal ه slm nabiga wuxuu ku yihi anta bnu suuriya miyaa tahay qaala nacam qaala waanta aclamu اlyahuud qaala kadalika yazcumuun sidaasay leeyihiin qaala atajcaluunahu beynii wa baynakum ma ogoshihiin dhexdeenna inaad yeeshaan qaaluu nacam faqaala lahu nabiyu sal l slam anshuduka billaahi aladii laa ilaaha illaa huu haddaba allaan kugu dhaarinaya aladii anzala towraata calaa muusa allihii towreed muuse kusoo dejiyey iyaga marka yani arrintaa marka saa la yihaah waa cabsi bay ku abuuree dabcan وأkرaجكم miن مصر idinka bixiyey وfلqa lakم البحر وأنjاaكم وأغرqa آla فiرcوn والdي ضلل عlaykم الغmاmة وأنزل عlaykم المنa والsلوى وأنزل عlaykم kitaabahu وفيhi xalaalh وxaraamuhu intaas dhan alihii idiin sameeyey idinkugu dhaariyey hal تجiduuna fي kitaabiكm الرajمa عalىa maن أxsن kitaabkiina rajmi maku jiraa qofkii nikaax soo maro qaala bnu suuriya nacam buu yidhi waladii dakartanii bihi lowlaa khashyat llaahi lowlaa khasya lowlaa khashyatu an taxri an taxriqani اtowraa in kadabtu ow gayartu ma ctaraftu laka haddii aanan ka cabsanaynin towreed inay igubto haddaan been sheego ama aan dooriyo saa haddaanan ka cabsanaynin kuma aanan qirteen walaakin kayfa hiya fii kitaabika yaa muxamed adiga kitaabkaaga say ka tahay qaala idaa shahida arbacatu rahdin cuduulun annahu qad adkhalahu fiiha kamaa kamaa yadkhulu lmiilu fi lmukxulati wajaba calayhi rajmu sidaas waa yiri marka haddii afar markhaatiya lagu helo rajmi ibn suuriya marka wuxuu yihi waladii anzla towraata calaa muusa haakada anzla allahu caza wajala fi towraa towraat sidaasa al ugu soo dejiyey riwaayadan sidaasay leedahay mid kalena waxay leedahay gacantou saaray xaggay xaggu ka akriyey gacanta ka qaadaa layidhi aayaddii rajmigaa soo baxday nebiga ilaahay buu marka u mahad celiyo wuxuu yihi allahuma inii awalu man axyaa amraka id amaatuuhu ilaahu xukunkaaga markay dileen oo ay meeshii ka bixiyeen kii ugu horreeyo soo nooleeyaan ahay buu yihi ilaahu yacni sidaasuu rabbi uga mahad celiyey aayadahan baa soo degeen marka yaa ayuha rasuulu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri marka sababu nusuulka aayaddan waxay ahayd yahuuddaas zinaysteen oo nebiga marka ku yidhaahdeen arrintan su-aashaa weydiiyeen towreedna laga soo helay marka towreedda iyaga unbaa xujo looga dhigayay maahaneed asaga nebiga ku camalfali maynin yaa ayuhaa hooy arasuulu rasuulka rasuulkaanow laa yaxsunka younan ku muruggelinin aladiina kuwiyaynan ku muruggelinin yusaaricuuna u degdegayey fi lkufri ay ila lkufri gaalnimada kuwa u degdegayo xaggeeda yaanay ku muruggelinin ayb yaxsunka iyo yuxsinka axsana iyo xasana labada waa lagu keeni karaa laa yaxsunka yaynan ku muruggelinin aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegayaan fi lkufri gaalnimada kuwa u degdegaya yaanay waxba ku muruggelinin marka fii bimacnaa ilaa waay laakiin fii maxaa hadda halkan loo yiri sida ay kufriga ugu dhex jiraan weel oo kale ku noqday kufriga xagga iyo agga iyo xagga meel walbay uga dhexgaleen min aladiina kuwii xaal ay yihiin qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay kuwaa yidhi biafwaahihim afafkooda ka yidhi walxaalna si afkooda sidaa ka yidhi lam tu'min aynan rumaynin quluubuhum quluubtoodana aynan rumaynin yacnii kuwii yidhi aamanaa afkooda ka yidhi quluubtooduna aysan rumaynin walxaal lam tu'min quluubuhumna minta hore bayaaniya waay jumladan walam tu'minna waaw waa waawlxaal walxaal lam tu'min quluubuhumna aynan rumaynin meeshaan marka imaamu shaafici mas'alow ka qaatayoo wuxuu yidhi farada allaahu cala alqalbi gayra maa farada cala allisaan ilaahay qalbiga wuxuu ku farad yeelay wax uunan carabka ku farad yeelin wa farada cala asamci maqalka dhegahana wuxuu ku farad yeelay gayra maa farada cala alcaynayn labada indhood wuxuunan ku farad yeelin ilaa uu yidhi faama faama fardu اllahi calى اlqalbi ilaahay wuxuu qalbiga ku farad yeelo min aliimaani ah faاlqraaru wاlmacrifatu wاlcaqdu wاlridaa wاtasliimu bana allaha laa ilaha ilaa huwa waxdahu laa shariika lahu waana muxamada cabduhu warasuuluhu qalbiga alla wuxuu ka rabaa uu ku farad yeelay inuu qiro garto ku gunto raalli ku noqdo ou markaa yacni isu dhiibo ou sallimo bianna allaaha alle laa ilaaha ilaa huwa waxdahu keligii unbaa cibaado astaahilo waana laa shariika lahu waana muxamadan cabduhu warasuuluhu wاlqraaru bima jaءa min cindi illaahi iyo ilaahay wuxuu agtiisa ka yimid in la qiro ilaa uu yidhi fadalika maa farada allahu calى اlqalbi kaa waa ilaahay wuxuu qalbiga ku farad yeelay wahuwa camaluhu waana camalka qalbiga laga rabo ayb marka aayaddan uu keenay min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum marka camalkii qalbigaa ka maqan nimankan camalkii qalbiga hadduu maqan yahayna afka wax ma taraya aamanaada afka ayb fadalika ma farada allahu cala alqalbi min aliimaani wahuwa camaluhu wahuwa ra'su liimaan asluliimaanna kaasaa abuu ra'suliimaan iimaanka madaxiisii haddii marka madaxa qofka laga gooyo qof dambe meesha ma oolayaa waa maya haddii marka camalkaas uu sheego qalbiga la waayo iimaan oo dhan ma jirayo asluliimaan wafarada allaahu cala allisaani carabkana alla wuxuu ku farad yeelay alqowla waatacbiira can ilqalbi carabkana waxaa lagu farad yeelay inuu qalbiga ka tarjumo uu ka cabiro xaggiisa bimaa caqada wa aqara bihi wixii qalbigu guntay ou qiray afka inuu qiraa laga rabaa carabki faqaala fii dalika alla wuxuu ka yihi quuluu aamanaa billaahi quuluu aamanaa billahi ilaa aakhiri ilaaya u sheegay fadalika ma farada allahu cala allisaani min alqowli waاltacbiiri can اlqalbi wahuwa camaluhu waa camalu lisaankii kaas waa marka wاlfardu calayhi min aliimaani iyo shayga iimaanka ka mid ah ee laga rabo carabka waa ka kaas manaaqib اlimaami shaafici oo bayhaqi uu leeyahay ayuu sidaa ku sheegay waana mas'ale muhiim ah asluliimaan uu meeshaas ku qeexay oo caqdu lqalbi iyo aliqraaru billisaan labadaas waa asluliimaan ayb qofku markaa intaa marka uu la imaado asalkii iimaanka waa haystaa kadib marka waxaa laga rabaa marka iimaankiisii de inuu ku dhammaystiro waajibaadkii la faray ayb inuu ku dhammaystiro saasaana marka yacni halkan marka aayaddaanu marka warkaas marka u daliishaday yani taqriirka sidaas laakiin adduunyada axkaamteeda marka la joogo innaga qalbigiisa ma ogin camal ma la yimid mase lama imaanin ma ogaa karno haddii marka uu ku dhawaaqo wa wixii qalbiga ka tacbiirinayey qalbigiisii waxaa ku jiro ha cabiro la yidhi wax marka aan qalbigiisa ku jirin hadduu isagu afkiisa ka sheego ilaahay agtiisa uga badbaadi maayo laakiin innaga waa nooga badbaadayo islaamnimadiisa waa u qiraynaa inagalaan annaga daahirkaana la raaciyey dadka qaar marka waxay isku qaldaan axkaamta adduunyadae daahirka markaan ka hadlayno iyo midda aakhiray isku qaldayaan wuxuu kuu keenayaa marka qalbigii iyo shuruudo marka yacni quluub ku tacalluqdo iyo la imaanay ee kaas aakhiro inay anfacdo waayo laa ilaaha illa allahuda laakiin adduunyadan marka uu joogo oo kelmaddaa ku dhawaaqo wax ka buriyo hadduusan la imaanin annaga anan ka arkin intiisaasaan u daynaynaaayb min aladiina kuwii xaal ay yihiin qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahihim afafyaalkooda ka yidhi sidaa walam tu'min walxaal lam tu'min aynan rumaynin quluubuhum quluubtoodiina aysan rumaynin wa min aladiina kuwii xaal ay yacni ka mid yihiin wa min aladiina kuwii xaal ay yihiin haaduu yahuudoobay min aladiinada horey ku cadfan tahay wa min aladiina kuwii xaal ay yihiin haaduu yahuudoobay samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwo yacni maqlid badan waaye lilkadibi ay ilkadiba beenta kuwa maqlid badan waaye waa dad marka beenta dhegeysi badanoo been maqlid badan sidaas waa tafsiir waxaa kaloo la dhihi karaa hum iyagu samaacuuna kuwa maqlitaan badan waaye lilkadibi liajli lkadibi been darteeday wax u maqlaan been darteeday wax u maqlaan waa maca inay adi kaa been abuurtaanay rabaan markay warkaaga dhegaysanayaan waxay kuu dhegaysanayaan inay kaa been abuurtaan ayb waa tafsiir labaad isagana mid saddexaadna wuxuu leeyahay hum iyagu samaacuuna kuwo ajiibitaan badan waaye lilkadibi beenta ajiibo waa kuwa marka been un inay ajiibaan u taagan way dad waxaa jira beenta un iska raba ood la yaabayso waxaan xataa warmay iska hubsadaan aad aa leedahay runta haddii loo sheegana aan rabinba samaacuuna kuwa maqlid badan waaye oo maqlo liqowmin liajli qowmin dad kale dartood ayay u maqlaan aakhariina oo kale marka samaacuuna liqowmin aakhariina iyadana tan dambe lafteeda macaanidaa unbaa ku jirto samaacuuna kuwa maqlitaan badan waaye liqowmin liajli qowmin yacni dad dartood u maqlid badan yani ama qolo beentood ayay maqlid badan yihiin aakhariina oo kale kuwaas oo lam ya-tuuka adiga aan ku imaanin kuwaan nebiga u imaanay waa kuwii khaybar joogay waay oo soo diray kuwaan kuwaan marka adiga kuu yimid kuwaasay u maqlaan kuwaa marka beentii iyo waxay soo dhoodhoobeen bay marka u maqlid badan yihiin ibnu cuyayna waxaa la yidhi waxaa la su-aalay hal dukira fi lqur'aani aljaasuusu qur-aanka jaasuuska ma lagu sheegay markaasuu wuxuu yidhi haa samaacuuna liqowmin aakhariin qolo marka waxaa jira dad kale dheg u ah dheg dheg waayo dad kale dheg u yihiin oy u maqlaan iyagay marka hadhow macluumaadkay warka u gudbiyaan yuxarifuuna waxay bedelayaan alkelima ayay bedelayaan kelmaddii bay bedelayaan min bacdi mawaadicihi min bacdi min bacdi wadcillaahi ilaahay dejintiisa uu dejiyey ka gadaale kelmadda mawaadicahu booskeeda uu dejiyey markuu rabbi kelmaddii booskeeda dhigay ka gadaale ayay iyagu bedelayaan oy taxriifinayaan yaquuluuna waxay dhahayaan in uutiitum haddii la idin siiyo haadaa kan xukunkan aada rabtaan ee jaldiga iyo taxmiimka haddii la idin siiyo oo moxamed uu idin siiyo fakhuduuhu qaata fakhuduuhu qaatahu isaga qaata wain lam tu'tow haddaan la idin siinin hu kan haddaan la idin siinin aada rabtaan faxdaruu ka digtoonaada oo iska ilaaliya ka joogsada waxbaha ka qaadanina marka qofka de muslimkaana inuu shabaho yahuud ma aha oo uu yidhaahdo wadaadkaas dad badanaa saasoo kale u dhaqmo waa jiraan garbow keensanayaa wadaadadaas noo geeya buu leema wadaadkaasaan ku go-aa wadaadkii marku siduu rabay uu xukumi waayo ayuu wuxuu leeyay haddana mid kalan aadaynaa marka horaa qorsho u go-anoo gartiisu waa soo goostay adiga waa uun iska kaalu gooynayaa waqti unbuu kaa dhuminayaa maahane warkaaga kuma socdo sida aarab uu rabay haddaad dhahdana waa fiican tahay haddii si kale aada dhahdana dadka adaaba ugu xunba markaas qofku marka inuu sidaas noqdo lama rabeedo qofku hadduu xukunkii alla marka igu maamul uu yidhaahdo tafwiid uu siiyo ee qofkan waa gefi karaa laakiin hadduu dadaalo isaga shareecadii intuu fiiriyo xukunkii waa sidaan uu yihaa in looga qancaa yyyay tahay suuratu nuurna waa ugu tegaynaa arrimahaas oo kaleba waman qofkii yuridillaahu alla uu doono fitnatahu fitnadiisa yacnii qofku alla doono inuu fitno ku rido gaalaysi oo yacni gaalnimo uu ku dhex rido oo khaatumo xumo alla uu la doono falan tamlika hanan maysid adiga lahu isaga u hanan maysid adiga min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba uga hanan maysid nin ilaahay fidnayn rabo adiga waxba u hanan maysid ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lam yurid illaahu alla uunan doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum quluubtooda inuu dahiro kuwii alla aanu doonin waayo kuwaas marka inkaar adagaa ku dhacdayoo waaba waxaa alla uu leeyahay kuwaasi waa kuwa waa kuwii alla quluubtoodu inay nadiif noqotaba aanu doonin ilaahan ka magan galnay wax sidaas ah marka in laga fisho wanaag iyo bani aadannimo iyo khayr iyo ballan inay kaaga soo baxaanoo adiga ku wanaajiyaan waa khatar iyada lafteeda dalaal iyo baadi cad ah waayo ilaahay wuxuu leeyahy kuwaasi ulaa-ika aladiina lam yurid illaahu an yudahira quluubahum waa dad ilaahayba uunan raboonin in quluubtooda uu nadiifiyo sidaasaa marka quluubtoodu ay u wasaksan tahay oo ay u wasak leedahay lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khisyun hoog iyo dulli ayaa adduunyada dhexdeeda ugu sugan walahum waxay leeyihiin fil aakhirati aakhiradana cadaabun cadaab ayay leeyihiin cadaabka oo cadiimun weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi